Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa deeqda waaweyn oo loogu talagalay goobaha caafimaadka ee degmooyinka gobolka Hiiraan sida Buuloburte, Maxaas iyo Moqokori gaarsiisay. Munaasabadda deeqdan lagu wareejinayo ayaa waxaa goobjoog ahaa Gudoomiyaha degmada Buuloburte, Agaasimayaal, dhaqaatiir iyo odayaasha deegaanka. Gudoomiyaha degmada Buuloburte Xasan Maxamed Cabdi oo dawada la wareegay ayaa bogaadiyay wasaaradda caafimaadka isagoo sheegay baahiyaha loo qabay in daawooyinkan la soo gaarsiiyo degmada Buuloburte.
waxaan rabaa inaan caddeeyo inayna soo gaartay daawadii ee, agabkii daawada ahaa ee caafimaadka ee, runtii inuuna soo gaaray ayaan caddaynaa Ee, waa aqbalnay waa guddoonnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ee, xildhibaan maxamed cabduqaadir iyo agaasimaha nisa cabdulaahi sambaloolshe iyo maareeyaha eraboorka oo runtii asagana ee, ee, doorkiisa uu ahaa in diyaaraddan daawada keentay uu as- uu soo kireeyo Ee, sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ee, guddiga gurmadka oo sahre iyo farxiya ee hadda ay nagala joogaan iyo dhammaan dhallinyarada kale ee la socota ee guud ahaan qof kasta ee maskax iyo maal iyo wakhti ku bixiyey daawadaanu inayna soo gaarto waa u mahad celinaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin Ee, mahad celin kadib daawadii aan saaki aan erboorka kula soo wareegnay qaybtii ee ka soo gaartay degmada buulburta ayaan rabaa inaan ku wareejiyo ee, bahda caafimaadka ee isbitaalka Ee, soo dhowaada daawadii watana waa soo gaarsiinay isbitaalka waxaan rabnaa in ee, qof kasta ee ka qayb qaatay inaan mar labaad aan u mahad celinno marka waxaan rajaynaynaa maadaama culays ugu badan isbitaalkan uu qaado in daawadana loo soo badiyo isbitaalkan Ee, aad iyo aad aan ugu mahad celinaa howlwadeennada iyo bahda caafimaadka ee habeen iyo maalin ka shaqeeya isbitaalkani oo si daacad si daacada cilmigooda ugu adeega dadkoodana waa u mahad celinaa Madaxa caafimaadka degmada Buuloburte Dr. Sakriya Cabdirashiid Cali ayaa u mahad celiyay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanadii ka qeyb qaatay in la soo gaarsiiyo daawooyinkan.
magacayga waa doctor sakri cabdirashiid cali samatalis Een, anigoo wakiil uga ah wasaaradda caafimaadka Ee, waxaana soo gaaray maantay ee, deeq daawo ah qeybtii degmada buuliburta waxaan joognaa isbitaalkii degmada Ee, waxaan marka hore u mahad celina allah subxaanahu watacaala iyo tiimkii hawshaan garab ee, ka garab siiyey macnaha waqtigii iyo juhdigii geliyey dhammaantood ayagoo isku duubaxleen mahad ay ka gaadho Ee, insha allah hadduu leedahay waxaan rajaynayaa inay daawadana soo gaartay noqon doonto kuwii tii ugu horreysay in- ay noqon tii ugu horreyso waxaan rajaynaya insha allah inaan gargaar kale oo caafimaad nagala soo gaartaan Ee, insha allah hadduu leedahay waxaan rajaynayaa inaad daawo kalena iyo wixii kale oo gurmada oo caafimaad ah nagala soo gaartaan insha allah hadduu leedahay guddoomiyaadina aad aa u mahadsan tahay tiimkii soo soo dhiiban insha allah hadduu leedahay ilaahay ajir ha ka siiyo ugu horeeya xildhibaan maxamed abduqaadir iyo tiimkiisa insha allah hadduu leedahay Deeqdan daawooyinka ayaa waxaa baahi badan u qabay goobaha caafimaadka ee gobolka Hiiraan sida isbitaalka weyn ee Buuloburte.